سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما كتاب الصلاة بين كل حجرني أما كتاب المساجد القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه wuxuu u baab yahay waxa lagu qowlayo lagu dhawaaqayo marka masaajidka la gelayo iyo marka masaajidka laga baxayo dikriga mashruuca ah ee nebigu inoo suneeyey calayhi salaatu wasalaam oo marna aad kaga faa'iidaysanaysa raxmadda ilaahay ee masjidka taalla marna fadliga ilaahay ee bannaanka yaala can abi xumayd wa abi usayd qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi idaa dakhala axadukum lmasjida falyaqul midkiin masaajidka marka uu galo gudihiisa galo macnaha doono inuu galo idaa araada dukhuul falyaqul ha yidhaahdo allaahumma aftax lii abwaaba raxmatik ilaahay ow ii ballaq oo ii fur albaabada naxariistaada waidaa kharaja markuu baxo bixi rabo falyaqul ha yidhaahdo allaahumma innii as'aluka min fadlik ilahay dheeraadkaagan ku weydiistay ila ilaahay waxau ihi faidaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah fadliga ilaahay fadliga ilaahay waa inuu weydiistaa ilahay uhi raadsada waa ducadaasaa sunno ah allaahuma aftax lii abwaaba raxmat allaahuma innii as'aluka min fadlik bismi illaahina waa ku dari alamru bisalaati qabla aljuluusi fiih masaajidka intaan la fadhiisan waxaa la amray salaad taxiyat lmasjid la ydhaah haddii dadka assalaamu calaykum la yidhaha masjidkana salaad baa lagu salaamaa waa salaadaha sunnaha aan waajibka ahayn can abi qataada ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi idaa dakhala axadukum lmasjida midkiin markuu masjidka gelayo falyarkac ha tukado rakcatayni qabla an yajlis intaanu fadhiisan ka hor marar badan buu amarku linadbi sunno noqdaa laba ragcadood unbuu nebigu sidaa daraaddeed bay culimmadu leeyihin laba ragcadood oo kasta oo sida sunnihii oo kale way ugu hirgelaysa labadii ragcadood taxiyat lmasjid rakcatay lwuduu salaatu duxaa miduun falaliyo sunno mid kastaba aado laba ragcadood alruksatu fi ljuluusi fi lmasjid waalkhuruuji minhu bikayri salaa tanna waa la sheegi waxaa la rugseeyey in masjidkii la fadhiisto lagana baxo salaad iyadoo aan la tukanin taasina wax jiro wey oo xadiidkan soo socdun baynu iyadana ka faa'iidaysan doonaa fa ji'tu fa jalastu bayna yadayhi nebigu uu tukaday laakiin kacabbaa wuxuu odhan doonaa nebigun baan u imi oon la fadhiistay mu odhanin kacoo labadii ragcadood sunnaha tuko masjidkaanu ugu yimi waa daliil ka sarfinaya wujuubka amarkaa hore falyar kacdaa amarkaa waxaa ka sarfinaya ama ka duwaya waajibnimada xadiidka soo socda ee sheegaya kacab intuu nebiga u yimi masaajidka soo galay hortiisa inuu fadhiistay hadday waajibtay kacbu odhan la nebigu alruksatu fi ljuluusi waxaa la ogolaaday masaajidka in la fadhiisto waalkhuruuji minhu in laga baxo bikayri salaa adigoon tukanba oo saad kusoo gashay fadhiisto ka baxa can cabdillaahi bni kacb waa kacbu bnu maalik inankiis qaala wuxuu ihi samictu kacba bna maalikin yuxaditu xadiidah isagoo ka sheekaynaya warkiisi xiina takhallafa can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markuu nebiga kaga hadhay fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk markuu nebiga ka hadhay ayuu ka sheekeeyey qaala wuxuu uhi wasabaxa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu waabariistay qaadiman isagoo sii kalahaya cafwan wasabaxa rasuulu llaahi qaadiman waxa uu soo waabariistay isagoo soo galaya qaadiran maahe waa qaadiman isagoo soo galaya macnaha tabuuk buu ka soo noqday wuxuu bilaabay inuu madiina usoo dhowaado soo galaba wa kaana wuxuu aha idaa qadima min safarin bada'a bilmasjid markuu nebigu safarka ka yimaado horta masaajidku ka bilaabi jiray illa waa madaxdii ummadda eh fa rakaca fiihi rakcatayn laba ragcadood ayuu ku tukan jiray waa taasi waa xadiidkii hore iswaafaqeen halkaas uma jalasa linnaas dadku u fadhiisanaya tarxiibkooda salaamtooda cudurdaar ka qaadidda falamaa facala dalika markii uu sidaa sameeyey jaa'ahu lmukhallafuun kuwii la dib riday shaydaanku dib riday ee dagaalka ka dib dhacay baa nabiga kusoo ururay yamyamtiiyo qadaar weynti markuu fadhiistade kuwaas soo daf yidhaahday noocii soo dafta ahaa fadafiquu waxay bilaabeen yactadiruuna ilayhi inay cudurdaartaan anugu kanaanaha anugu kanaanaha yactadiruuna ilaykum kuwii ilahay qur-aanka ku yidhi way idin cudurdaaranayan cudurdaar beena wayaxlifuuna lahu way u dhaaranayaan litucriduu can sidee looga sii jeedsado wa kaanuu bidcan wa hamaaniina rajulan dhowr iyo siddeetan nin bay munaafiqiintu haayeen waa guuto dhan oo cadow dhan xorayn lahayd ayaa iyaga laftoodii cadow noqday faqiila rasuulu llahi faqabila rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ka aqbalay calaaniyatahum wixii ka muuqday calaaniya waa shayga daahirka ee muuqda muslinowna run sheeg muslinowna uga qaado naxnu naxkumu dawaahir muuqaalkoodii wixii ka muuqanayay sheegeen wa baayacahum waabuu gacan qaaday wastakfara lahum ilaahay wuu dembi dhaaf weydiiyey markii ay yidhahdeen ilaahay dembi dhaaf noo weydiiy wawakala saraa'irahum wixii u qarsoonaana wuxuu u tala saartay ila allahi caza wajal ilaahay xaggiisa anigu dee haddaa cudurdaarka ay sheegteen idinka aqbalay allah idinka dhaafo wixii idinka dhacay dee idin dembigana ha idinka dhaafo wixii idinku qarsoonna idinkii ilaahay qof ilaahay lagu reebayna arrinka weyni ma jiro xataa ji'tu anigaa imi marka kacab iyo hilaal ibnu umaya mararat bnu rabiic saddexdaa nin baa hadhay oo gaar ahaa kayskooda xataa ji'tu waan imi falamaa sallamtu markii aan nebiga salaamay tabasama wuu dhoolla caddeeyey tabasuma almuqdab mid cadhaysan dhoolla caddayntii oo kale qofku had iyo jeer markuu cadhaysan yahay oo intuu madaxa kuu ruco isagoo cadhaysan ayuu ii dhoolla caddeeyey tabasuman aw tabasuma almuqdab mid la cadhogeliy uma qaala markaasaa wuxu uhi tacaala warkaclow soo dhawow balkaalay faji'tu waan imi xataa jalastu bayna yadayhi jeeroon fadhiistay nebiga hortiisa waana maxalu shaahidka labadii ragcadood tukamo odhan kaalay soo soco fadhiiso halka kaalay markuu isagina yimi uu fadhiistay ruqsaduu sheekhu tilmaamaya waa taa weeye markaa la ruqseeyey in la iska fadhiisan kara masjidka fa qaala lii wuxuu igu yidhi maa khallafaka maxaa ku reebay dee dagaalkii maxaad uga hadhay alam takun miyaanad ahayn ibtacta dahrak gaadiidkaagii mid iibsaday dhabarka la sheegaya waa dhabarka la fuula dee baabuurkaba dadku waxay idhahdaan sagxad sagxad buu ninkani wataa kanna dahri buu wataa dhabar soo adigii gaadiidka diyaarsaday faqultu waxaan yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow innii wallaahi anigu ilaahay baan ku dhaartee low jalastu cinda kayri cidaan adig ahayn haddaan ag fadhiisan lahaa min ahli dunya oo dadkan adduunyada ah dadkan adduunyada jooga qof aan adiga ahayn oo kale haddaan soo hor fadhiisan lahaa la ra'aytu waxaan arki lahaa oo aan ku qanacsanahoon aaminsanaha annii anigu saahruju min sakhati inaan ka dhex bixi karo cadhadiisa annii saahruju min sakhati inaan ka bixi karo cadhadiisa hab aan kaga dabaashanin af leh ayaa abaar ka baxa baa layidhi qofka mutakalimka ama codkarka ah wuxuunbuu isku toostoosin walacalla bacdakum alxana bixujati min bacdi buu nebigu dadku way kala aftahansan yihin kaasuba wax naga dhaadhicin karaya aftahankuwa markaasaa dacwaddii la xukumi karaa buu lahaa walaqad ucdiitu jadalan dee dood baa lay siiyey carab baan leeyahay walaakin wallaahi baan ku dhaartee laqad calimtu waxaan ogaaday bu waxaan ku qanacsan oon ogahay waa siduu qof muslim qof kastoo muslim oo islaamka dhabiya ogyahay lain xadadtuka alyawma haddii aan maanta ku sheego haddaan maanta ku warrabo xadiida kadibin dee war beena intaan kugu daldalo oon ku qanciyo haddaan war beena kuu sheego litardaa bihi canii si aada iga raali noqoto litardaa bihi canii si aada iga raali noqoto haddaan war beena kuu sheego waxaan ogahay layushiku waxaa dhaba ana allaha caza wajal ilaahay weynaayo wanaagsanaayo yusqiduka calaya inuu ii kaa cadho gelinayo yusqiduka calay aduu kaa cadhaysiinaya layuushiku waxaa dhab ah ana allaha caza wajal yusqiduka calay isagii wuu cadhoon ii cadhoonaya adigana cadhuu ii kaa gelinaya qofku markuu taa fahmaa ayuu muraaqabada ilaahay helaa ilmuraaq muraaqabat ullah oo uu ogyahay inuu ilaahay eegayo subxaana wa tacaala gaal iyo islaam qof kastuu la hadlaya wuxuu leeyahy haddaad kan iska dhisto ood ilaahay seegto dee ilaahay kana wuu kugu diraya ile qalbigiisa isaga haye qofka haddii la ogaado inuu been sheegayo munaafiq yahay ilaan beentu si yarun bay ufashilan tahay khalaas kaadhkiisi wuu gubta walain xadadtuka xadiida sidqin haddii aan kuu sheego waruna tajidu calaya fiihi aad igu cadhoonaysa wajada waa farxay wuu cadhooday wuu helay wuu dareemay wax badan bay noqotay tajidu calaya fiihi aad igu cadhoonaysa haddaan waruna kuu sheego ad adigu igu cadhoonayso la arjuu fiihi waxaan rajaynayaa cafwa allah ilaahay cafiskiisa haddii aan war runa kuu sheego ood iguma cadhooto anigu ilaahay baan iska dhiso cafiska ilahay baan rajaynaya marka waxaan doortay inaanan waxba iska kaa dhisin xaggaaga ilaahay iska dhiso subxaana wa tacaala oo isagu i cafiyo cafiskuna waa garawshiyuhu ku yimaadaa qofku markuu qirto dembiga ayuu cafisku yimaadaa ilaahay baana cafiska jecel subxaana wa tacaala allahuma inaka cafuun tuxibu lcafw marka wuxuu bilaabay inuu warkiisi cadcadeeyo beentiina iska ilaaliyo oo runta ku dadaalo wallaahi maa kuntu maan ahayn qadu weligay aqwaa mid ka xoog badan walaa ay sara ka hodansan minii aniga xiina takhallaftu canka markii aan kaa hadhay wakti aan ka hodansanaa oon ka xoog badnaaba ma jirin iminkaan ugu xoog badnay oon ugu xoolo badnay maca daalika waan hadhay markaa mufadal yufadil nafsahu biictibaarayn hada alwaqti walawqaati luqra naftiisunbuu kala fadilayaa oo marna laba qof baa la kala fadilaa ama laba shay ama marna waxaa la kala fadilaa shayga laftiisa marka wuxuu leeyahy anigu haddaan iskala fadilo oon laba iska dhigo mar hore iyo iminka marka hore waxaan ka awood badnoon ka hodansanaha iminka markaa kala fadilaya waa isaga un maa kuntu maan ahayn qadu weligay aqwaa walaa aysara mid ka awood badan oo ka adduun badan aysaranimada waa adduunka minii isla aniga uun isla aniga uun mid ka hodansan oo ka awood badan xiina takhallaftu canka markaan kaa dib dhacay waktigaasaan ugu hodansanaa ugu awood badnaa wakhtiyadaydii kolka kolka loo eego cudur daal ma lihi wey faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahayna wuxu uhi amaa haadaakan dad iskuma jire faqad sadaqa run buu sheegay wa kunuu maca asaadiqiin ilaahayna wuxu uhi alla ka cabsada oo runlayaasha la jira runlayaasha faqum iska dhaqaaji buu ihi xataa yaqdiya allahu fika ilaa ilaahay uu go-aankaa gaadhayo faqum xataa yaqdiya allahu fiika faqumtu waan kacay famadaytu waan iska tegay wuxuu ogaa go-aanka inuu ilaahay leeya inuu insaan kani lahayn rasuulki ilaahayba ha ahaado markaa wuxuu hi de cidda go-aan kalen iska dhisaaba go-aanka aadamuhu male de ilaahay baa leh marka haddii aad imika cid aan go-aan lahayn ku warwareegto dee waad wareeri markaa ilaahay baa go-aan kale soo mar marka horeysa haddaad intaanad aadamaha u imanin ilaahay soo mar subxaanahu wa tacaala ta dadka laga laayay baa taas sheekhu markaa wuxuu ka faa'idaystay oo ku kalifay xadiidkan uu dheeraayo inuu intan ka soo qaato kolkii hore asxaabigu wuxuu yidhi faji'tu xataa jalastu bayna yaday intaan u imid baan hor fadhiistay aanoon tukan xagga dambena wuxuu ihi faqum xataa yaqdiya allahu fiik iska dhaqaajiyo waan dhaqaajiyey buui mana tukan kolkii hore iyo markii dambeba baabku waa taxiyat lmasjid atarkiibu fi ljuluusi fi lmasjidi waintidaari salaa axaadiid badankooda aada soo martay wey wixii ku ziyaadiyuunbaad arka tarkiib waxaa la isjeclaysiiye masaajidka dhexdiisa inaad iska fadhido salaadna inaad iska sugto kolkaad soo shaqaysato dee markaad nasanaysa halkan iska kaado ila kollayba meelunbaad fadhihi lahayde intaad meeshaa ka nagnaglayn lahayd ee nashuushad badan dhex geli lahayd fadhi bal waktiyada fadhiga iyo nasashada masaajidka qaybsi markaad gurigaaad ka timaado masjidka iska fadhiisoo wakti sii wax wanaagsan baad kala kulmi iyo salaadaha in lagu sugo oon salaada dabadun la soo qabsanin xagga dambe lagaga soo biirin oon lagaga boodin dabada salaada laakiin aada sugto bal waa inaad sugi kartaa waxay sheegaysaa waxa aada sugto waxaad xiisaynaysaad u diyaarta wixii aad dabada qabsatana wax kugu fudud buu sheegayaa dadku had iyo jeer shirar muhiima iyo ciyaaraha iyo meelaha lacagta iyo arsaaqadaha lagu qaybinaya iyo way sii sugaan iyo qofkay xiisaynayaan iyo intaad fadhiday halkan laba saacadood baan isugayn labaan isugayn waa laga yaaba waxa la wadayaaba inuu nusa saaco yahay ama saacad yahay laba ka horeeya sugaya intaa muxuu u sugayaa dee wuu danaynayaa marka shayga aad u diyaargaro hadaad imika casharka sii sugtood soo xaadirto wakti hore iyo haddaad dhexda ka timaada isku danayn mayhid isku danayn mayhid waa qofka aada u danaynaya waa qofka dariskana wakti hore yimaada xertii hore waxay odhan jireen kitaabku uu ka aafoobaya hadduu sheekoo kitaabka wada yimaado ardaygu ayay odhan jireen xertii soomaalida hore kaa u bixi midoobaad buu qaadayaa bay odhan jireen mar hadduu yimaado iyadoo wadaadku kitaabka u akhriyayo uu dhexda ka yimaado waxa lagu xisaabtamaya qof waliba inta uu kasoo horeeyo waxyaaba jiri jiray bay haya wakaa wuxunaynu uga jeednaa taas weeye markaa shayga aad muhiimada siinaysa astaamihiisu waa sugitaanka astaamihiisa waxaa kamida inaanad ilaawin dabca u casharka ilowda ka war waryaa ilaa casharkii baa jiray waanu kugu weynayn haddaad salaada ilowdo waanay kugu weynayn haddaad sii sug weydana waa lamid waxyaabaha ku yimaada weeyaan tajaaribka can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nabigu waxau uhi ina almalaaika malaaigta ilaahay tusallii calaa axadikum midkiin way ku salliyaysaa way u ducaynaysaa maadaama fii musallaahu inta uu joogo halkii uu ku tukaday musallaatu ayuu yihi laakiin musallaatu dee meel loo wado lama yaqaan markaa tadii unbu haadii unbuu ta ka dhigay fii musallaahu meeshii uu ku tukanaya aladii sallaa fiihi uu ku tukanay halkii uu ku tukaday maqribkii weli sidii u fadhiyaa malaa'ig baa kugu salliyaysa maa lam yuxdith haddaanu weyse jabin oo daahir weli uu yahay markaa hore isaga soo weysaysay iyo kaa jabine maa lam yuxdith haddii aanu xada axdatha wuu weyse jabay iyo axdatha waxbuu aafeeyey macnaha shay cusub haddaanu keeninoo dee aanu dhib maa lam yuudi fiihi sidii rawaanka qaarkood kale haddaanu dhibaato geysanin oo qofku wax cusub marku keeno oon meesha laga laga doonaynin masjidka ila wax wanaagsan unbaa laga doonaya hadduu dadka xanto oo qaar uu dhibo oo wax uu aafeeyo dee axdatha inkaar buu keenay maa lam yuxdith haddaanu dhib geysan ama weyse jabin allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu saasay malaaigtu leedahay salliga malaaigtuna oo kaas saa daraaddeed baa lagu fasiraa malaaigta tusalli calayhi tastakfir lahu wa tadlub lahu raxma salliga malaaigtu markay kuleeyihin culimadu salliga ilaahay iyo salliga malaaigta iyo salliga makhluuq u kala duwan yihin salliga ilaahay dee waa naxariis salliga malaaigtu waa istikfaar salliga muuminiintuna waa adducaa marka maxaad ka weyday agaad se ka helaysaa ducadan malaa'igta oo kale naxariis iyo dembi dhaafba waataynu u baahan masaajkaad ka helaysa can sahl bni sacdi radia allahu canhu can sahlin asaacidiyi radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul man kaana fi lmasjidi yantadiru salaa qofka masaajidka jooga salaad sugaya qaydkana dee ku xidhan fa huwa fi salaati salaadbu ku jiraa qaydkaa hore wuxuu ahaa maa lam yuxdith buu ahaa haddaanu wax aafaynin qaydkanina waxa weeye yantadiru salaata salaad sugaya hadduu deri sugayana waynu salaad sugaya hadduu masaajidka iska fadhina waynu salaad sugaya fa huwa fi salaa salaad buu ku jiraa kaa hore istikfaartu ku mutaysanayay maa lam yuxdith kanna wuxuu ku mutaysanayaa inaad salaad sugayso inaad salaad ku jirto labadiiba wuu isku dari markaa haddaanu xadadkiina keenin salaada uu sugaya wuxuu helaya istikfaartiis malaa'igtana uu helaya iyo naxariista ilaahay weydiinaya nin tukanayo kalena uu ka dhigay in alla intuu salaad intuu halkaa joogo wuu tukanayaa tukanaya hadduu laba saacadood fadhiya wuu tukanayo dikru nahyi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa la sheegay nebigoo diiday can salaati buu diiday ku tukasho lagu tukado fii acdaani libil sabada geela geela sabadiisa oo halka biyaha markuu cabayo oo ku luga fidsade ee uu ku saaloodo ee uu ku kaakaajo ee uu ku istareexo halkaasaa loo yaqaanaa xeradii maaha waa sabadii marka salaadii dee kolba dhinac buu ka wadaa sheekhuoo meeshii lagu tukanayay meesheebaa lagu masaajidadiibaa usoo horeeyey meesheebaa lagu tukan karaa alaabteebaa lagu tukan karaa waxaa markaa soconaya salaada axkaamteedii dhinacna shuruudii baa ka socota dhinacna waxaa ka socda aadaabtii kaley lahayd iyo wixii jaa-iska ahay iyo wixii hayru jaa-iska can cabdillaahi bni mugafalin ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay nahaa wuxuu diiday can asalaati fi acdaani libil xerada geela maahe sabada geela oo markuu kamiinta ridee durduurta aanu gaadhin geelu si uu aada ugu wabax wabax badan u helo markaasaa la yidhaahdaa dee cadanka markaasuu joogaa marka hore u cabuu kamiintii rido haddana cadankaasuu joogayaa u laga fidsanayaa mudduu warwareegaya la isu celcelinaya la lisayaa marka dambe ile mudduu qatanaanaya durduurta lagu celinaya isu dhaqaajinaya sababta loogu diidaya maxay tahay wuxuu ku yihi alruksatu fi dalik haddana waa la fasaxay buuri can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi jucilat liya alard aniga dhulkii waxaa la iga dhigay ummaddiisuna way la socota masjidan meel lagu tukan karo wa dahuuran ciid lagu dahaaro qaadan karo aynamaa adraka aynamaa adraka rajulun meel kasta oo uu kusoo gaadho nin min ummatii ka mid ihi asalaata uu kusoo gaadho salaha ku tukado meel kasta oo qofka muslimkii salaada uu kusoo gaadho salaadu marna iyadaa kusoo gaadhaysa marna adaa gaadhaya way isdoonanaysa marka faacilka iyo ficilka iyo mafcuulka marba mid buu noqon karaa adrakatna salaa salaadii baa ina soo gaadhay iyo adragtu salaata baan soo gaadho igamay tegin dee xaggii waktigeeda aynamaa adraka rajulun meel kasta oo nin uu kusoo gaadho min ummatii isagoo kamida asalaata uu kusoo gaadho waktigeedu ugu galo sallaa maxay sheegaysaa marka cumuumkaas hada alcumuum yaqtadii cumuuma alamkina waalazmina laakiin dee inuu azminadii aanay caam ahayn awqaaddii salaadaa sheegaysa wakti walbana tukan karay sida waktiyadii salaadaa tukan laakiin cumuum lamkina waxa uu keenayaa makaan walba waad ku tukan kartaa ilaa dhowr iyo toban meelood oo la diiday mooyaane ilaa sagaal iyo toban meelood oo ay ka mid yihiin kuwa xadiidka kusoo arooray markaa dee qoloba mid bay qaadanoo qolyaha idhaahda lagu tukan maayo kaa horaa khaasa bay leeyihin kanna waa caam hadduu nebigui meel walba ku tukan dee kaa horaa khasisaya qolyaha qaarna waxay leeyihiin mee kaa horaa iska caamahoo kanaa khaas ka dhigaya laakiin sida fiican waxa weeye in la yidhaahdo kani waa caam meel walba waad ku tukan kartaa ilaahay sidii ummadii hore kaniisadii iyo sawmacadii naguma xidhin laakiin ummadani m markay masjidka iyo jamaca helayaan lahaa markuu intaa waayana meel walbuu ku tukan karaa dhowr iyo toban meelood oo xadidan baa loo diiday oo taas acdaanulibil ay ka mid tahy iyo shaaricii iyo kaniisadii iyo wixii noocaah sababta loogu diiday waa maxay waxaa loogu diiday ma nijaas meeshu ay nijaas tahaybaa mise waa wax kale marar horeynana waynu soo marnee nijaas maaho dee kaadidii geela u caba baa layihi digadiisiina nijaas maaha kaadidiisiina nijaas maaha qowlkii raajixa culimada irmiyigana taasaaba suuqa badan igu jiraayo oo dantooda ay tahay oo dadka xoolaa dhaqe ku hawlan dhib bay ku tahay in la yidhaha iska ilaaliya digadooda iyo kaadidooda ila wuu lisaya oo shilintiibuu ka guraya oo wuu daba socdaa oo marka goor walba uu maydhanayaa marka qowlkaasaa raajixo una fiicanba ummadda waayo waa tan kaadi geelaba la cabay ariga xeradiisii waa kii nabigu ui ku tukada calayhi salaatu wasalaam sababtu markaa nijaas maaha waa asbaab kale oo waxa weeyaan geelu had iyo jeer uu ka xoog badan yahay sida la ogsoon yahay ariga waktiyada uu raaxaysto ama uu cabo ama dibiro wuu luga fidsadaa markaasuu isyaro kala bixiyaa waxaa laga yaabaa markuu marqaamo durdurada ah dad meesha tukana inuu jiiraba oo meeshii cawaraadiba ay ka timaado salaad baa doonaysa waxa kale oo suuragala dee waa xoolo oo dadku way iska daadaawadaane qofka geeljiraha raaxadiisu waxa weeye kan reer magaalkii halku doolarka iyo ka daadaawado daaraha maasha allah bahashu way dhalaalaysa isaguna hashuu daawada hashaa ina hebel iyo cascasaankeeda iyo siday u bidhaamaysaa buu eegaya dabeetana salaadiba meeday laa yadri kam sallaa intuu hasha eegayo marka xaaladahaasaa loo diiday way yidhaahdeen labada qowlba si kastaba ahaatee wuu la diiday asalaatu cala alxasiir waxaa lagu tukan karaa cawda xasiir waa cawdii markaa ka samaysnayd salliga dee la falkiyey ee la sameeyey gacanta lagu sameeyey ama derma ha ahaato ama ti yaryareed can anas ibni malikin ana umma sulaym saxaabiyadii la odhan jiray ee anas hooyadii sa'alat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam an ya'tiyaha nebiga waxay weydiisatay inuu soo booqdo fa yusalliya fii beytiha gurigeeda uu ku tukado fatattakhidahu musallan meel masjida ay ka dhigato waxay tihi rasuul allow waxaan doonayaa mas gurigayga meel aan ku tukado oo dumarka iyo dee cayladu ay ku tukadaan inaan ka samaysto inaan ku barakaysto inaad ii furto masjidkaa isaga ah waan cayimayaae dee ma ii iman karaysa haa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo qadarinaya asxaabtiisa rag iyo dumarba ilaa addoomahooda marka waa tegay waana dhaqaajiyey umu sulaymna dee kaalinta ay ku jirto waa la garan karaya oo markeeda horeba dunyo iska daayo dee dadkeeda kii u qaalisanaabay siisay oo anas binu malik inankan yar waxay saasay u eegto waxay tihi ina ina anas haada aw ina bni haada kayis waa inan fariida waxaan gartay inaanan haysana adiga ku siiyo muxararan sidii markaa maryamba ay loo siiyey qudus fa ataahaa nebigu uu yimi facamadat ilaa xasiirin caw bay u qasaday ilaa xasiir caw halkan taalla ama derme halkan taalla ayay xaggeeda u kacday fa nadaxathu bimaayin biyay ku rushaysay fa sallaa calayhi wuu ku tukaday wa sallow macahu way la tukadeen dadkii la socday markaas sababta ay biyaha ugu rushaysay laba macnoba way ku fasireenoo qolo waxa ay leeyihiin waxay ka yaro shakiday inay nijaas leedahay markaasay ka hagaajisay nebiga waa gaari ile waa asxaabiyad gaariya waxaa kaloo lagu sheegay maye uma qalanto nijaas inay meesha ku haysatee waxaa laga yaabaa dee cawdu waa ta soo qomboobta ee yaro qallafta markaan muddo la isticmaalin markaa dadka yaqaana markay biyaha yar ku rusheeyaan bay isdhiibinaysa waa furaashkii oo la geejiyo o la kaawedeeyey oo kale markaa way ku habaysay si aanay nebiga buusbuus ugu yeelaninoo dhinacaanay uga qabanin si kastaba ha ahaato cawda waa lagu tukan karayaa wax ciladihiina kama jiraan qolyaha diiday markaa cawda iyo sijaayada iyo waxaan o dhan in lagu tukado inkastoo qowlkoodu aanu miisaan badan lahayn culimada kamid ah ile qowl walba waa la maqlaya oo idhi caw lagu tukan maayo kan lagu tukan maayo waxyaaba kala xadiday markaa jawaabtii waa taa asalaatu cala alkhumra sijaayadii oo lagu tukanayo ayaa la sheegi doonaa markaa khumrada iyo xasiirka waxa udhexeeya khumradu waxa weeyaan in la dhigo gacmaha iyo wejiga yaa wax la odhan karo conton centio iskume isku weera bay noqon kartaa gacmaha iyo iyo wejigunbaa la dhigaa haddii laakiin jilbaha iyo cagaha dambe iyo la dhigayo oo la saarayana waa xasiir marka waa caweyn iyo sijaayad yar oo imikaba dadkan walaalaheena eshiyaankaa marka ay xajkiiyo aan isugu nimaadna waxaad arkaysaa dad sijaayad jeebka kala soo baxaya sijaayad ayuu jeebka ku sitaa xariifnimadooda ila intan hoose kabiibuu ku gashan yahay qamiiskiibuu ku gashan yahay ama surwaalkii waxba odha taaban maysa laakiin wejigan iyo gacmahan meel taaban lahaa nijaas ayuunbu intuu dee taa kala bixiyo unbuu dhiganaya goodhowna u laablaabanaya jeebkuu ku ridanaya marka khubraddu waa taa can maymuunata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu a yusalli cala alkhumrati sijaayadaa yarta ah ayuu ku tukan jiray oo aan teenan weyn ahayn taweynadeebay kasii waafisantay asalaatu cala almimbar ilan waxaynu maraynay halkee masjidkii haddaad masjidkii waa lagu tukan karaa meelahan kalena waa lagu tukan karaa daliilun bayna xukumo kol haddaynu cibaado marayno mimbarka haddii lagu tukanayna fooqana waa lagu tukan karaa wey leannahu mimbarkuba waa fooq yar waa adilada fooqa haddii mimbarkan la fuulay maxaad ugu diidi kan dheerna ila isba wuu dheer yahay waa imaamkii iyo ma'muumkii oo kala sarreeya marka hadduu imaamkii sarreeyo oo in yar uu sarreeyo inta badanna wuu sarrayn karaa haddii ma'muumkii uu sarreeyana waa la mid can abi xaasim ibni dinaar ana rijaalan rag baa atow waxay u yimaadeen sahl bna sacdin asaacidi asxaabiga magacaa la odhan jiray ayaa way u yimaadeen waqad imtarow waxay ka shakiyeen fi lmimbar mimbarkii nebiga min nacuudu waxa ay ka samaysayiin looxaantiisu shaki iyo muran labada way noqon kartaa imtarow ama tamarow imtara iyo tamara waa shakiyey fabiayi alaa'i rabbika tatamara nicmada ilaahay teebaad ka doodaysa iyo teebaad ka shakisantahay labada way noqon kartaa waa maadooyinka tadaakulka isku sameeya wey marka way ka shakiyeeniyo way ku murmeen mimbarkii nebigu min nacuudu waar horta mimbarkii nebiga loo sameeyey maxay ka samaysnaayeen dhudihiisa iyo looxiisu ilan daasad muu hayne fasa'aluuhu can dalika asxaabigaasee weydiiyeeno waxay dhahaan war nebi maxamed mimbarkiisii bal nooga sheekee faqaala wuxu uhi wallaahi baan ku dhaartay innii la acrafu mima huwa anugu waxaan garanayaa waxa laga sameeyey mima huwa wuxuu ka samaysay aan garan walaqad ra'aytuhu waabaan arkay awala yawmin wudica maalintii u horreeye nebiga loo dhigaan garan wa awala yawmin jalasa calayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam iyo maalintii u horraysaye nebigu uu ku fadhiistay cala lkhabiiri saqata baa laydhaha xog hay nin nin xog u leh ayaad arrinkaa weydiisay ehelkiisii baad weydiisay arrinkaa weeye wuxuu ka samaysay aanu naqaanaa maalintii lasoo dhigaan aqaanaa markuu fuulaan garanaya arsala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu u diray ilaa fulaanata gabadha heblaaye laydhaah imra'atin qad samaahaa gabadh uu magacaabay sahlu ninka laydhaah waa qolaba waxbay magaceeda ku sheegtee gabadhuu sahal noo magacaabay isagu si aanan magaceeda imika haynin ayaa wuxuu yidhi nebigu fariin buu u diray muxuu leeyahy an muri waa antii tafsiiriyadahay ay muri waxaad amartaa heblaayoy qulaamaki najaara inankaaga nijaarka ah an yacmala lii acwaadan xoogaa looxana inuu ii sameeyo cuud acwaad cuudka dee kan yarna waa la ydhaa dhuuban xawdka ka ballaadhan looxaana waa la ydhaa acwaad an yacmala lii acwaadan inuu ii soo farsameeyo looxaan ajlisu calayhina aan ku fadhiisto idaa kallamtu naasa markaan dadka la hadlay heblaayo nijaarkaaga igu sheego looxaan mimbar ha iga soo sameeyo aan ku yaro fadhiisto markaan dadka la hadlayo si uu meel dheer dee uga muuqdo nebigu fa amanatu amar bay siisay nijaarkeedii fa camilahaa wuxuu uga soo sameeyey min darfaa'i alghaada haabada waxay dhowr iyo toban mayl meel u jirtay madiina oo kayn ahayd oo geela iyo la daajin jiray geela sekadaabaa daaqi jiro nimankii curaniyiinta ee geela dhacay meeshii ay ku caanadhamayeen buhaa marka darfa haabadu waa kaynti darfaaguna waa geed dhuurahoo ku yaalay buu ahaa geedkan dhaadheere xeebaha ka baxee dhuurta laydhaa ugu dhowaan kaasay ku sheegaan dhirta iyo xayawaanka had iyo jeer farqibaa udhexeeyo geedkan isagoo geedkiiyabuu qaaradaha markuu ku yaallo kala nooc noqdaa xayawaanku isagoo xayawaankiiyo buqaarada adduunyada markuu joogo kala kalar leeya ama kala nooc leeya dee berideena iyo wadamada qaarkood ridooda un isu eg ama lexdooda iyo lexdeeda waa kala nooc waa isku muuqaalun fuuq dheer dhegadhaa dheer dhogor weyn way kala duwan yihiin markaa ugu dhowaan unbaa mar walba lagu sheegi karaa bitaxdiid maya fa camilahaa min darfaa'i lkaaba meesha qaaba la yidhaahdo dhuurteedii buu uga soo sameeyey uma jaa bihaa wuu keenay fa ursilat ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam fa amara biha fa ursilat dee ta'niiskan soconaya waa acwaadii fa ursilat waa looxaantii waxa loo diray oo samaysan ilaa rasuuli illaahi fa amara bihaa looxaantii buu amar ku bixiyuu ihi ii dhiga meel halkaa ii rakiba fa wadicat haahunaa halkan baa lagu rakibay buu raggii buu tusayaa saacad halkan kadaa lagu rakibay uma ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabigii waan arkay raqiya isagoo fuulay fasallaa calayha dusheedaabuu ku tukaday acwaadi looxaanta dusheedii mimbarkii la isku hagaajiyey dushiisiibuu ku tukaday wa kabara wahuwa calayha allahu akbar buui isagoo looxaanta mimbarkii dusha ka saaray uma rakaca wahuwa calayha isagoo dusha ka saaran buu rukuucay uma nazala alqahqariya dib ugurasho ayuu kusoo degay fasajada fii asli lmimbar mimbarka salkiisuu ku sujuuday uma caada haddana dib buu u fulay ragcaddii labaad falamaa faraqa markii uu ka baxay buu aqbala cala annaasi faqaala intuu nebigu dadka soo qaabilay buu wacyi gelinayaa si ay ula qabsadaan waxa cusub ee soo kordhay markaasaa wuxuu yihi sidan ayuha annaas dadow innamaa sanactu haada kan waan sameeyo keliya qalad ha fahminaya lita'tamuu bi si ay igu dayataan walitacallamuu salaatii iyo salaadayda si aa u barataan muhiimadda waa intaas buui wax kaloo mushkiladii ma soo kordhine inamaa jucila alimaamu liyutama bihi baa ahayd ku dayashadii si ay idinku suuro gasho iyo si aad salaada u barataan marka xaaladaha qaarkood in waxyaabaha qaarkood lasoo kordhin karo maslaxad ku jirto tacliimtaiyo salaada ah daraaddeed ayaynu halkaa ka aragnay oo dhaqdhaqaaqa salaada maslaxadeeda ah waa la ogol yahay iyo hadalka maslaxadeeda abay leeyihin culimadu sida tan oo kale asalaatu cala alximaar meelihii lagu tukanayaa la wadaa mimbarkii soo aragnay oo lagu tukaday gaadiidka dushiisana waa lagu tukan karaa markay salaadu sunnata can ibni cumara qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam labada kitaab midiba dhinac buu fiqiga uga faa'idaystay xadiidka waa soo martay ibnu maaja laakiin wuxuu uga faa'iidaysanaya alitijaah ilaa qayb ilaa hayri alqibla iyadoo loo jeesanaya dhinacaan qiblada ahayn kanina dhinacuu fiqi ahaan uga faa'ideeya waxa weeye in lagu tukan karo gaadiidka dushiisaba oo laga dhigan karo sidii dhulka oo kale ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yusallii calaa ximaar dameer buu dushiisa ku tukanayay wa huwa mutawajihun ilaa khaybar khaybar buu sii jeeday iyadoo la ogsoon yahay khaybarna inay waqooyi ka xigta madiina qibladiiba markaa uu kasoo jeedsaday marka labada arrimoodba waa faa'iideeyey xadiidku salaada sunnaha marka safar lagu jiro waxaa loola jeesan karaa dhinacii la doono gaadiidka dushiisana waa lagu tukan karaa labadaa masalo u faa'ideeyey xadiidku waxaa saxaaba uu inoo faa'iideynayaa tawaaduca nabiga calayhi salaatu wasalaam inaanu iska kibrinaynin dameeraha iyo buquulka eh dameer buu fuulayaa baqal buu fuulayaa faras buu fuulayaa awr buu fuulayaa mid walaba ummaddu ay fuushaba uu iska fuulayaa ee gaari shabaxa iyo lancruiser iyo arrimo gaarahun brotocoolkiisu kuma ilaalinayn xaalad khaasa u leey ma ah ima qalmo ilaa munaafiqiintu ay yidhaahdeen waar dameerkan siigadiisa maad naga daysa naskiisa ama adara nala soo doonana dad kale agmar mariyo annaga dameera adoo fuushan hanoo imanin bay ku yidhaaheen asxaabtii la dagaalamayay nimankaa munaafiqiintana war munaafiqow dameerka nabigaa kaa qiimo badan bay ku yidhaha ragii difaacaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam can anas ibni malikin anahu ra'aa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay buu anas arkay yusallii isagoo ku tukanaya calaa ximaar dameer dushi dabcan rukuucdii iyo sujuudun buu yala kala hoosaysiinaya yuumiu iimaa wuu ishaarayaa wa huwa raakibun gaadiid uu fuushan yahay dameerka ilaa khaybaraba ujeesan ayuu u jahaysan yahay waalqiblatu khalfa qibladuna waa xaggiisa dambe oo qofka madiine jooga dee qibladii koonfur bay kasoo xigtaaye markuu waqooyi usii kaco dee gadaal buu ka xigtaa qibladii kitaabu lqiblati shuruudihii salaada waxaa ka mid ahaa addahaara waxaa ka mid ahaa dukhuulu lwaqt waxaa ka mid ahaa alitijaahu ila alqibla in qibladii loo jahaysto tii baynu markaa maraynaa sidaa ilaahay subxaana wa tacaala juska koowaad ee suurat lbaqara ku jirta ku jira juska labaad aayaadkaa bilowgaasi ay ka hadlayaan can ilbaraa ibnu caasi qaala wuxu uhi qadima rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam almadiina nabigu madiinuu soo galay oo fasallaa naxwa bayt lmaqdis bayt lmaqdis wuxuu u tukaday sittata cashara shahran lix iyo toban bilood waxa weeye markaa sanadii afar bilood buu u tukanayay isagoo madiine jooga xaggaa iyo waqooyiga bayt lmuqadas uma wujiha ila alkacba kacbadaa loo jiheeyey isagoo marka horeba sugayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha markaasaa ilaahay uu ka aqbalay wixii uu rajaynayay famara rajulu nin baa soo maray qad kaana ahaa sallaa maca anabiy sala allahu calayhi wasalam nin nebigii la tukaday ayaa wuxuu soo maray calaa qowmin min alansaari qolyo ansaartii nebi maxamed ka mid a oo tukanaya fa qaala markaa wuxuu ku yidhi ashhadu waxa aan qirayaa caddaynayaa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وجه قد وجه إلى الكعبة كعبة أجران إنسان حقه هي لوجهية فانحرفوا إلى الكعبة حق كعبة أي مركز أي وجه السيدنا أصحابتي marka amar maaha waa khabar fanxarafuu intay ka qaateen taladii iyo markhaatigiisii aqbaleen fanxarafuu ila alkacba marka sida soo socota tani amar maaha hadday amartee waxay noqon lahayd fanxarifuu ila alkacba fanxarafuu iyo fanxarifuu fanxarifu inxarafa yanxarifu fanxarifuu ujeedsada buu amarku noqon lahaa lakiin imika waa maadi markaas iyagoo taladii qaatay markiiba jeedsadeen fanxarafuu ila alkacba waxaa laga faaidaysanayaa markaa qabuulu khabari alwaaxid alcaadi qofka caadilka ah ee kelida in warkiisa la qaadan karo diin iyo dunyaba loo qaadan karo may odhanin yaa ku xoojinaya ama markhaati labaad war inaga hubiya may odhanin dee dad muslimiin asxaaba meesha wada jooga markiiba ay uga qaateen hadalkiisana baa laga yaaba inay garanayeen u dadaal baa laga qaadan karaa asxaabta ridwaanullahi calayhim cibaadada iyo shayga waxyiga nabiga ka yimaada fulintiisa aada bay ugu degdegi jireen waana astaanta iimaanka baabulxaal xaaladii baa la sheegaya allatii yajuusu calayha uu bannaan yahay istiqbaalu hayri alqibla in la qaabili karo meelaan qiblada ahayn istiqbaalu hayri lqiblati meelaan qiblada ahayn xaaladeebuu sharcigu ogol yahay in loo jeesan karo عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجه رسولك الراحلة دي سكدل تكجر قاديت لكن وقرما دوا في السفر marka laba arrimood baa ishelay gaadiid iyo safar haddaanad gaadiid fuushanayn sunnaha dhulka ku tuko haddii aanad safar ahaynna dhulka ku tuko laakiin adigoo gaadiid fuushan safarna ah labadaasaa kuu saamaxaya dabcan mid saddexaadna uu jiro salaaduna sunnata salaadii waa sunne adigii safar baa tahay gaadiidna waad saaranta hadday salaadii farad ama aanad gaadiid fuushanayn ama aanad safar ku jirin xaaladaha lama ogolaado qaala cabdullaahi bnu dinaar waxa yihi wa kaana bnu cumara yafcalu dalik sheekhaygii ibnu cumar wuxuu ahaa isaguna sidaasuu nabiga kaga dayan jiray calayhi salaatu wasalaam can cabdillaahi marka dagaalku jiro markuu qofku asqoobo iyo markuu sunnaysanayo safar ku jiro saddexdaa xaalaa la ogolaaday waxaa kaloo dee qofkii loo ogolaan karaa haddii bukaan helo oo cid ujeedisaba u waayo koonfur buu ujeedaa naftiiba waa haysa ama cid rogtaba u laayi halkaasunbuu jahaysa wixii agtiisa uu helana wuu kuwa gebagabaysano wuu ismarin doonaa dhinaca koonfurtu ujeedana dhinaca aan kayrilqibla buu ujeesan doonaa salaadii laakiin dayn maayo haddii dee cadow helana waa lamid oo gidaarba uu ku xidho ilaahay ow dee waan kaa warhayn buu leeyahy anigu intaasun baan kari karayaae dee waan figaysnahaye kaabad baan ku xidhanahaye dee duhurkii waxaan u tukadaan oo dhankaa kale ujeeda fataquu llaha ma stadactu baa qofku intuu kari kara can cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ahaa yusalli cala araaxila gaadiidku ku dul tukanayo qibala ayi wajhin tawajaha bihi meeshuu ula jeedsadaba qibala ayi wajhin jiho kasta oo tawajaha bihi gaadiidku ula jeedsado wayutiru calayha gaadiidku witriga ku tukan jiray kayra annahu nebigu laakin anahu rasuulku laa yusalli calayha kuma tukan jirin gaadiidka almaktuubata salaada faralkaa salaada faralkaa kuma tukan jirin wuu ka degi jiray leanna fursad buu haysto isaga ikhtiyaarka lahaa ikhtiyaar ku lahaayo dee intuu joojiyo tacabaha ku ahaatee ayaa laga degayaa la tukanaya bal ka waran tan ikhtiyaarba haddaanad lahayn dayuurad baad fuusho ikhtiyaar mari tareen baad fuushan tahay gaadhinin waalani wataabaad fuushan tahay oo aad ka maarmi weyday war salaadii salaadeed sheegaysa halkaaga iska fadhi bay kuleeyihin ha kixkicin dee ma jiro waa inaad iska tukata un sidan sunnaha xaaladii sunnuhu faralku qaadanayaabay fataawa culimada casri ku bixiyeen faralku xaaladaasoo kale ayuu qaadanayaa waa jiray xadiid naylawdaarka aynu kusoo maraynay oo sanadkiisa aan filaya inuu xasan ahaa oo banaynaya taa laftigeeda baabu استبانة الخطأ بعد الاجتهاد واستبانة الخطأ قف عطاري بعد الاجتهاد انت لدلالي ولا الدلالي قبل ذي بالي وحقين نجحت حقا بس لا صار سؤال كان ما هو لو اجتهاد ولا بد دلالي هل كي لقوا مسنونية لو تكذي meel aan ahayn baabay noqotayba qibladii markii waagi bariyay markii waagi bariyay ama meeshii lagu jiray dam tahay laga baxay waxa la warsho xaggeen u tukanaynaba qibladii ma ahayn istibanatu alkhata kafki tukadayaasha cadaaday bacda ijtihaad intii la dadaalay ee meel lagu jihaystay kadib ayaa cadaatay inaanay qibladii ba ahayn maxaa la yeelaya salaaddii miyaa la soo celinaya mise waa ansaxday jawaabta xadiidkaad ka eeg عن ابن عمر قال وحول بينما الناس بقباء في صلاة الصبح iyaga oo dadku masjidu qubaa ku tukanaya salaad subax jaa'ahum aatin nin yimid baa u yimi faqaala wuxu uhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qad unzila calayhi leylata xalay waxaa lagu soo dejiyey qur'aanu waar idiin sheegaye xalay nebigii qur'aan baa lagu soo dejiyey waqad umira waxaa la faray an yastaqbila alqiblata inuu qibladii aa garanayseen qaabilo fastaqbiluuha qaabila amar buu siiyey fastaqbiluuha qibladii u jeesta marka fastaqbaluuha waxaa ka wanaagsan fastaqbiluuha si hadalku ninkana uu dhinacuun isu raaco wa kaanat wujuuhuhum ila shaam wejiyadooduna xagga shaam bay ahayd oo baytulmaqdis uu ka xigo fastadaaruu ila alkacbati kacbadii bay u wareegeen salaada dhexdeedii si kastaba ha isu farsameeyaane salaada dhexdeedii bay kacbadii u jeedsadeen iyagoon ka bixin marka xadiidkani waxa uu faa'iideeyey salaada intii hore ee loo tukanayo fii kayri alqibla inaanay waxba noqonin oo dadkani dee sharci bay haysteenay ku soconayeen naskigu waktiga uu soo gaadho unbuu xilku saaran yihi naskigu intaanu soo gaadhin xilba saarna waa macduuriin sidoo kale qofka isaguna meel ku ijtihaadayna waa macduur oo dee isagana sharciga u ogol ile dadaal baa saarnaa iyada laftigeeda dee waataynu soo marayna axaadiistii kale inay asxaabtu asqoobeen sheegaya sutratulmusalli sutratulmusalli qofkii tukanaya oo sutray sordhiga markaa waa salaada adaabteedi waxaad sutradiina iska dhigaysaa dhinaca qiblada sutrada iyo axkaamteedana waynu soo aragno qofka ay markaa mawaajiba mise waa sunne labada qowlba way jireen waxay culimadu u badnaayeen inay sunno tahay aimada qaarkoodna waajib bay ku tegeen qofka surada laga doonayaana waa imaamka iyo munfaridka lalma'muum imaamka dadka tukinaya waa inuu sutro dhigtaa munfaridka qofka keligii tukanayaana waa inuu sutro dhigtaa laakiin dadka la tukiyaasha ah ee ma'muumiinta loo yaqaano waxa sutro waa sutrada imaamka ku filan oo kaas isagay ku xidhan yihiin waxaa sudro noqon karana dee xadiidkaynu ku arki doonaa qadarkeeda waxaa kaleynu arki doonaa qadarka loo jirsanayo xajmigay bahashaasi leedahay iyo inta loo jirsanayo labada waynu arki doona qofka hormaraya iyo xukumkiisa iyo ka tukanaya iyo wuxuu yeelayo tafaasiir noocaasa weeye anteenadu insaankan ilaahay bay ugu xidhantahay yaan laga kala goyni weye ilaahay wuu ku xidhan yahay addoonkanie yaan lagu safaadin xidhiidhka qaaliga ah عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيله وحل ويدي في غزوة تبوك دقال كائسوغا كترة عن سترة المصلي قفك التكنية وحن يسردقيا وحن يسردقيا ما يسردقيا كورهم باليلا فقال وحوري مثل مؤشرة الرح كورها قيبتي سدنبا وحل اقوي مثل مؤشرة الرح مؤخرة مؤخرة نوالس مؤخرة الرحل نوالا ليالا كلمة كوحي نوريغان مؤخرة الرحل كورها قيبتي ستبا وحلال ومركا لفوشية مثلا أورتيا فردها بريدق يطير سمات داتشرة هل كان سلكا لندقى يوا بريدقي هل كان قفك سيانا ودعينو كتير سنة ينا يدنا وا تير سماتك مركا انت سالة إلى مؤخرة مؤخرة وانتاوي وتقريبا دي اللي اغان كرتا سحل ايو حوغاه waaya konton senti meelaha ama afartan senti wax la eg baa cabirkiisuu noqonayaa cabirkan dambe markaynu eegno waa xaqiiqadeeda waxaa ku suuroobi karaa inay markaa ballaadhan tahayna waxba shardi ma aha ee way iska dhuubnaan kartaa waayo dee waxaynu arki doonaa iyadoo nebigu murjinba uu taagtay calayhi salaatu wasalaam ee wuxuu kaga shabahayaa un xagga dherarka xagga ballaarhka maaha xagga dherarkuu kaga shabahaya can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yarkazu lxarbata baasha takida la ydhaha soomaalidu taki ba yidhaha murjin iyo taki iyo waran baa kala jire baashaa murjinka iyo takidaa maaragtay dadka qaarkood ay iska yaro qaataan dhugtama ama suufiyaashoo kaleba in iyago ku yaro goolaaftama aada aragto oo dadka siyaarada kaga soo daadiya taa wey waxa weeyaan bir xagga hore la afeeyey xabad garaa-idoo xagga hore la afeeyo mitir iyo waxyara amaba berigaa hore waa bahalkiina murjinka u naqaano waa warankiibuu ka yaryahay samay dhuuban oo bir yarna afka laga geliyo dhulku taagaya yarkuzu alxarbat warankaa yaro dhuuban dhulku taagaya uma yusallii ilayha xaggeedu u tukanaya alamru biduluwi min asutra waxaa layna amray inaynu u dhowaano sutrada lafteeda alamru bidunuwi min asutra halkan aada u tukanaysa xaggeeda iyo waxaana sutrada ka dhigatay ku dhowow dadka meelaha ha ka qoqabsanin sidii baashi caarada ahayd aad ugaarhsan jirtay duqsiga faraha kusoo fiiqin mid kastoo halkaa mare eh u dhowow aduguna waa inaad yeelataa qadar lagu dayn karo waad arki qiyaasta can sahl bni abi xasmata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi idaa sallaa axadukum ilaa sutra markuu sutro u tukanayo hortaalla falyadnu minha wa amar ha u dhowaado laa yaqdacu shayaanu calayhi salaata laa yaqdaca lianlaa yaqdaca shayaanu si aanu shayaankii uga jarin calayhi isaga salaatahu si aanu salaadii uga jarin oo dadkii ku hormari lahaa iyo shayaankii kaa goyn lahaa u dhowaanshahaasa ka faa'iide ah waa in la garan karaa waxaan adiga inuu kuu yaallo oo uu ku hor yaallo hadduuse kaa durugsan yahay waxaa laga yaabaa qofkii inuu idhaha kan labadoodu isu aana maaha qofkan iyo waxaan hor yaallaa wax isku qolaa maaha in la yidhaha baa laga yaaba lagu hormaro falyaddu minha wey amarku inta loo jirsanayana waa tan iyana si fiican buu uga faa'iideeyey sheekhu miqdaaru dalika intee loo jirsanaya can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama dakhala alkacba kacbaduu galay maalintii laga buufiyey shayaadiintii iyo sanamyaashiiba ee baytullaahi alxaraam uu xoroobay sanadii sideedaad fadxu maka markii laga safeeyey wixii qurunqaraarhkii iyo dee sanamyaashii meesha yaalay buu kacbadii ilaahay oo muddo dheer laga hortaagnaabuu galay huwa wa usaamatu bnu zayd wa bilaal wa cumaan ibnu abi wa cuhmaan ibnu dalxata alxajari saddexdoodaasa la galay waaya cuhmaan ibnu dalxana dee waa raggii hayay kacbada alxajaba waa nisba ilaa xujaabati alkacba dadkii ilaalintii weya xokayntii kacbada fa aqlaqaha calayhi wuu ku xidhay waayo mawjadadadabaa hirayo oo meesha maraya waa la iska soo budhsiinaya markay afartoodu galee nabigiiyo saddexdaasi ayuu ihi naga xidh waa la xidhay qaala cabdullaahi bnu cumar baa wuxuu yihi markii dambe ee la furay albaabkii fasa'altu bilaalan xiina kharaja markuu nebigu soo baxay ama bilaal soo baxay ayaan su-aal weydiiyey oo dee meesha la galoo kula tukaday maadaa sanaca rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam war nebigu muxuu sameeyey waxaad arkaysaa kacbada kutukashadeedu sharaf siyaadaaday leedahay oo qofkay dabcan u suuroobi weydaana waqti ay fursad leedu dee maqaamu xijru ismaaciila ku tukado ile kacbada iyaba ka midta iminka way xidhaano mau furaane dad yaroo qaar iyo dibulmaasiinta waxunbaa xalada qaar loo furaaye waqti ay nafis dee xijru ismaaciil dhexdeeda haddaad iskaga tukato dee daakhil alkacba ayaad gasho marka kutukashada saasuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa labadood ka faa'idaysanaysaa ibnu cumar siduu ugu dadaalaya sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam markiiba ku dhegay bilaalo intaasuu ka koobi garaynaya uu ka sawiranaya ashura bal iga gaadhsii muxuu sameeyey dee qaala wuxuu ihi jacala waxau ihi jacala wuxuu yeelay camuudan tiir can yasaarihi dhinaca bidix wa camuudayni laba tiirna can yamiinihi dhinaciisa midig wa halaaata acmidatin saddex tiirna waraa'ahu xaggiisa dambe wa kaana albaytu kacbaduna yowmaidin maalintaa wuxuu ku taagnaa calaa sittati acmidatin lix tiir uma sallaa waa tukaday wa jacala wuxuu yeelay baynahu wa bayna aljidaar isaga iyo gidaarkana wuxuu yeelay naxwan wax ku dhow min halaaati adruci saddex dhudhun saddex dhudhun ayaa u dhaxeeyay isaga iyo gidaarka halkuu cagaha ku hayo iyo gidaarka intaasaa udhaxaysa dabcan marka uu si wanaagsan u sujuudo maxaa soo hari karaba dee hadduu laba dhudhun iyo barh ku sujuudo dhudhun barhkiibaa dee usoo hadhaya oo ka xigaba gidaarka inaanu madaxa ku dhufaninun waa inta ugu munaasibsan baynu odhan karnaa marka wax yaroo dhudhunka aan gaadhaynin waa inuu kaa xigaa sutrada laba dhudhun iyo siyaado sujuudda intuu isagu isticmaalaya loo dayn inta ka xigtaana waa intaa in leeg taqriiban markaynu qiyaasno marka halkaa salaadaa sunnaha ee nabigu intuu galay calayhi salaatu wasalaam kacbada sanadkaa uu maka xoreeye uu ku tukaday halkaasaynu qiyaasta sutrada loola jeesanaya ka kala bixi karayna kacbada dhexdeeda in lagu tukadana inay ansaxayso oo kacbada dusheeda iyo gudaheeda ay kala duwan yihin ayaa halkaa aynu ka aragnay gidaarkan uu jeedsado baana kacbadii loo jeesanaya qibladii markaa u noqonaya ugu dhowaan marka la eegana waxay noqon kartaa maadaamay kacbadu dee u dheer tahay koonfur iyo waqooyi ay u dheer tahay waxaa la odhan karaa malaha dee albaabka markii uu ka galay halkaa muqaabilkiisi hortiisuunbuu usii socdo uu ku tukaday dikru maa yaqbacu salaata wamaa laa yaqbac waxaa halkana la sheegayaa aadaabtii salaadaynu maraynaa iyo axkaamteedii iyo salaada maxaa qofka ka gooya maxaanse ka goynin idaa lam yakun markaanu jirin bayna bayna yaday lmusalli qofkan tukanaya hortiisa sutra markaanu sutrada shool shayga la yidhaahdo ishordhiginba qofkii tukanayay maxaa hadduu hormaro salaadiisii burin karaa jumhuuru culamaa waxa ay leeyihin wax burin karaa ma jiro intan soo socotaba axaadiis baa ka dambeeya sheegaya inaanay jebinayn aimada qaarkood waxay leeyihiin intan soo socotaaba way jebinaysa xanaabilada oo axmed hormuud uu ka yahay waxay leeyihiin ayga madow baa jebinaya qayb kale waxay leeyihiin ayga madow iyo gabadha caadada laa jebinaya aqwaal ilaa afar shan meelahaasa baa lagu soo ururin karaa laakiin waxaynu odhan karnaa marka la eego axaadiistan diidaysa qaar ogolaanayaa ka dambeeyey oo weliba qaarkood geeridii nabiga ku dhawaayeen calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka nabiga ka sugnay ibnu cabaas uu warinaya markaa ibnu cabaas oo dameerihii wata dee xajatulwadac buu ahaa axmed waxa uu leeyahy imaam axmed raximahullah way jirtaa in la yidhi dee gabadhii iyo dameerkii intiiba inay jebinayaan iyo aygii laakiin dameerkii iyo iyo gabadhii axaadiid jebiyaa yimi oo kaa hore macnaha ka dambeeyey laakiin aygan isaga mid si si gaara meesha uga saaraya ma jiro saa daraaddeed aygunbaa kusoo harhaya wixii salaada waxyeelayay markuu hormaro mar walbana waktiga la leeyahay salaadu ka waxyeelayaa sidan sheekhu ma kugu fasiray tarjamada waxa weeyaan marka aanay sutra ku horoolin ama sutrada sokadeeda uu maro waa labadaa laakiin hadduu sutrada shadiisa marayo waxba ma yeelayaan can abi barrin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uhi idaa kaana axadukum qaa'iman yusalli midkiin markuu taaganyu tukanayo wuxuu kuu muujinaya xadiidku kol haddaad ilaahay u tukanaysa istaagdee waquumuu lilaahi qaanitiin fa innahu yasturuhu waxa asturayo sutra u noqonaya idaa kaana bayna yadayhi marka sutradaasi hortiisa ay taallo mithlu aakhirati raxli koolaha xaggiisa dambe wax la-eg ayaa sutro u noqon kara markuu hortiisa dhigo idaa kaana bayna yadayhi waxay sheegaysaa eanu dhinac iska dhigin dee hadduu dhinac iska dhigo koonayaasha dee ma noqonayo fain lam yakun bayna yadayhi haddaanay hortiisa ool mithlu aakhirati raxli kooraha xaggiisa dambe wax la-eg haddaanu ishordhigin fa inahu yaqdacu salaatahu qofkan tukanaya salaadiisa waxa ka jebinaya almar'atu waalximaaru waalkalbu lswadu waa gabadhii iyo dameerkii iyo aygii midooba qultu waxaan idhi buu idhi abidar ninkii kasii warinaya baa wuxuu idhi maa baalu laswadi warnio aygan midoobe muxuu ka sitaa min alasfari waalaxmar min alasfar kii cawlka ahaa ama hurdiga ahaa iyo min alaxmar kii casaa war kii casaa iyo kii cawlka ahaa ee midabadaa lahaa muxuu ka madoobi ka sitaa looga soo qabtay fa qaala wuxuu uhi sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam anigaaba nabiga weydiiyayoo kamaa sa'altanii sidaanaad ii weydiisay ilaahay baaba iskeen waafajay faqaala wuxuu ihi alkalbu lswadu shaydaan waa shaydaan buuri marka shaydaankaa isku soo shabahana la yidhi ficilka shaydaanka ayuu ayaa ku badan oo waa shariirna waa la yidhi oo uu sii dhib badan yahay ka madoobi ama shaydaankaaba isku soo shabaha oo dee yatashakal bilxayawaanaat xayawaanku shaydaanku isku soo shabaha axaadiidta ka dambaysana waynu arki insha allah allahu aclam